halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana dalka turkiga magaalo ku taala dalka turkiga oo ku dhow xuduudka ay la wadaagaan dalka siiriya ayay ka dhaceen qaraxyo isxigxiga oo loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey mas-uuliyiinta turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan saddex iyo afartan qof ay ku dhinteen qaraxyadaasi halkaa dad boqol qof ku dhowna ay ku dhaawacmeen wariyaha v o eda dorian jones ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada istanbul waa kan maxamed cabdi oo inoo soo koobaya dadka degaan magaalada rayxaaniya ee dalka turkiga oo ku dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago suuriya ayaa mar qura ka war helay qaraxyo xidhiidh ah oo agagaarkooda ka dhacaya xilli ay saacaddu ku beegnayd labadii duhurnimo ee sabtidii shalay waxaa la arkay dad ku howlan inay caawiyaan dadka dhaawacmay si ay u geeyaan goobaha caafimaadka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi mucamar guleer ayaa sheegay in qaraxyadaasi loo adeegsaday laba gaadhi oo uu sheegay inuu filayo in lagu birtilmaameedsanayay xarunta dowladda hoose ee magaaladaasi iyo xarunta boostada oo ku agtaalay waxaana halkaasi ku burburay dhismayaal badan kuwo kalena dab ayaa qabsaday waxaa goobta markii dambe soo gaadhay baabuurta gargaarka caafimaadka ee ambalaasta loo yaqaano kuwaas oo gurayay dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga axmed daawud oglo ayaa jawaab kulul ka bixiyey dhacdadan isagoo ku sugan dalka jarmalka waxau idhi arrintani waa daandaansi amaba gardarre aadu weyn mana jiro qof isku dayey inuu tijaabiyo awoodda turkiga ciidamadayada nabadgelyaduna waxay qaadi doonaan tallaabo kasta oo laga maarmaan noqota xukuumadda ankara oo mucaaradka siiriya soo dhowaysa ayaa hore ugu eedaysay dalka suuriya inuu ka dambeeyey qarax ka dhacay magaalo turkiga oo ku taala xuduudda halkaas uu afar iyo toban qof ay ku dhinteen bishii februari ee lasoo dhaafay inkasta oo ay dowladda suuriya eedayntaasi diiday qaraxyadan ugu dambeeyey ayaa ku soo beegmaya xilli uu dhowaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi rajab tayib erdogan uu tooshka ku iifiyey arrin ka dhan ah dowladda suuriya oo uu sheegay in ciidamadoodu ay adeegsadeen hubka kimikalka ah islamarkaana uu caalamka ugu baaqay in lasoo farageliyo xiisadda ka taagan dalka suuriya master erdogan ayaa toddobaadkii hore maruu ku sugnaa magaalada washington qalalaasaha ka taagan suuriya kala hadlay madaxda maraykanka isaga oo kulan la yeeshay madaxweyne obama ayaa waxaa master erdogan uu sharaxaad ka bixiyey walaaciisa ku aadan dalkaasi ay dariska yihiin ee suuriya mahadsanid maxamed cabdixasan oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o eda dorian jones ay